bismillaahi raxmaan iraxiim kulanti wacan oo wanaagsana khiyaarta aynu jecelnahay oo meel walba oo aad ku sugan tihiin waa maalin isniina taariikhdu ay ku astaysan tahay labaiylabaatanka bisha diseembar sannada labada kun afar iyo tobanka kusoo dhowaada dhegaysiga warka raadiyo wardheer oo dhan wararka naga soo gaaraya deegaanka gumar ee gobolka galgaduud oo hoostaga degmada xaradheere ayaa waxa ay tilmaamayaan in maanta halkaasi ay dabqabadsiiyeen guryo ku yaala maleeshiyaad ka tirsan garabyadii dhowaan ku dagaalamay halkaasi xilli muddooyinkii lasoo dhaafina deegaanadaasi ay ka soconayeen ololo ku aadan sidii looga hortagi lahay shaqaaqooyin halkaasi kasii socda mid ka mida dadka ku dhaqan degmadaas oo magaciisa ka gaabsadoo la hadlayay warbaahinta ayaa xaqiijiyey in khasaare loo geystay dadka ku dhaqan tuulooyinkaasi gaar ahaan tuulada gombar oo hoos tagta degmada xaradheer ee gobolka mudug waxa uuna sheegtay maleeshiyaad ka tirsan labada garab in ay gubeen halkaasi garab ka mid ah ayadoo sidoo kalena goobta u tilmaamay in laga bilaqaystay raashiin iyo waxyaabo kale markii hore waa bilaqaysteen waxyar si hore bilaabeen markii saabilay hore saabilay qalabkaseen ayaga daraada ku bilaabeen mara galabta kuwii konkii saaca aan kala ka waraystay hal iga faynaayo meesha ku banaanta wax ku yaaloo male waa meesha suhal waydma waxaana bilaqaystay dowladan cabsi iyo raashin oo caadiyooda sareeyo shacaba ee haayeen dukaamadii iyo bakaaradii iyo waxaasaa la bilaqaystay dukaamadii iyo bakaaradii iyo
arrintan ayaa imaanaysa ka gadaal markii laba maalin ka hor ay goobtaasi weerar sidoo kale ku qaadeen maleeshiyaad ka tirsan labadii garab ee ku dagaalamay kuwaas oo sida la tilmaameen aan wax khasaaraha geysan balse halkan ayaa u muuqanaya mid aargoosi u ah falkii kan ka horreeya ee goobtaasi lagu weeraray gudoomiyaha gobolka galguduud ee bartamaha dalka soomaaliya xuseen cirfo ayaa waxa uu tilmaamay in gobol ahaan ay ka qayb qaadan doonaan xalinta iyo sidoo kale xaluhelista shaqaaqooyinka kusoo laalaabanaya qaybo ka mid a gobolka mudug gaar ahaan deegaanada hoostaga degmada xaradheer ee gobolkaasi mudug iyadoona sidoo kale garab ka mid a maleeshiyaadka halkaasi ku dagaalamaya la tilmaamay in deegaan ahaan ay degan yihiin gobolka galguduud dibadbax ballaaran oo lagu taageerayay magacaabista ra-iisul wasaaraha cusub ee jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya cumar cabdirashiid cali sharmaarka ayaa maanta waxa ay ka dhacday magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe iyadoona dibadbax ay kasoo qaybgaleen dadka ku dhaqan gudaha degmada jowhar ee xarunta gobolkaasi iyo sidoo kale kuwa ka yimid daafaha magaalada wararka laga helayay jowhar ayaa waxa ay tilmaamayaan in banaabaxa uu ahaa mid ay soo qabanqaabiyeen maamulka gobolka shabeellaha dhexe ugu horreeya gudoomiyaha gobolkaasi cali guudlaabe iyo ku-xigeenadiisa waxaana goobta kula hadlay shacabkii ka qaybgalaya dibadbaxa mas-uuliyiinta maamulka gobolka shabeellaha dhexe mas-uul ka tirsan kan degmada jowhar ayaa waxa uu tilmaamay in dadkani ayihiin kuwa si iskooda isugu soo baxay sidoo kalena muujinaya dareenkooda ku aadan magacaabista ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya ee toddobiyo tobankii bishani uu magacaabay madaxweyne xasan sheekh maxamuud kaasoona loo magacaabay cumar cabdirashiid cali sharmaarke waxayna tilmaameen in ay la shaqay doonaan sidoo kalena ay garab taagan yihiin sida uu ku gudan lahaa waajibaadka qaran ee loo igmaday gudoomiyaha gobolka shabeellaha dhexe cali guudlaabe oo goobta ka hadlay ayaa waxa uu tilmaamay inay soo dhoweynayaan magacaabistaasi sidoo kalena ay la garab taagan yihiin wada shaqayn wanaagsan waxauna tilmaamay inay ka filayaan dhankooda in uu gobolka wax badani ka taro maadaama xukuumadihii ka horreeyay wax badan aysan ka qabanin maamulka gobolkaasi sida uu tilmaamay gudoomiyaha gobolka shabeellaha dhexe ee dowladda federaalk ee soomaaliya cali guudlaabe boqolaal ama kumanaan ka tirsan dadka ku dhaqan magaalada jowhar iyo daafaheeda ayaa maanta ka qaybgalay dibadbaxa ballaaran ee lagu soo dhoweynayay magacaabista kuwaasoona watay boorar uu ku xardhan yahay sawirka ra-iisul wasaaraha cusub ee soomaaliya iyo kan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya ayadoona dadka ay ahaayeen kuwo si aad ah isugu soo baxay gudaha magaalada jowhar halka warkaas aad kala socotaan waa raadiyo wardheer wararka naga soo gaaraya isla gobolka shabeellaha dhexe gaar ahaan magaalada jowhar ayaa waxa ay tilmaamayaan in howlgallo ay ka sameeyeen ciidamada ammaanka ee dowladda federaalk ee soomaaliya ee gobolkaasi ay gacanta kusoo dhigeen ilaa iyo afartameeyo ruux kuwaasi oo la tuhunsan yahay inay qeyb ka yihiin maleeshiyaadka al-shabaab maamulka gaar ahaan taliska ciidamada ee gobolka shabeellaha dhexe gaar ahaan nabad sugidda iyo booliska ayaa waxa ay ka warbixiyeen xaaladda dadka lagu soo qaqabtay howlgalladii ugu dambeeyay ka dhacay magaalada jowhar ayagoona sheegay in dadkan ama afartanka ruux ay yihiin kuwa lagu tuhumayo in falal amni darra ay ku wadeen ama ay ka geysan lahaayeen gudaha gobolka gaar ahaan magaalada jowhar ciidamadana gacanta ay kusoo dhigeen waxayna sheegeen haatan in baaritaano lagu wado raggaasi hogaamiyaha xisbiga mucaaradka ee wiciid faysal cali waraabe ayaa soo dhaweeyey heshiiskii dowladda federaalka ee soomaaliya iyo maamulka somalilan maalintii shalay ay ku kala saxiixdeen magaalada jabuuti ee xarunta wadankaasi jabuuti kaasoona qayb ka ah wadahadale in muddo a u soconayay maamulka iyo sidoo kale dowladda federaalka ee soomaaliya faysal cali waraabe ayaa waxa uu tilmaamay inay tahay wado wanaagsan waxauna sidoo kale u mahad celiyey madaxweynaha wadanka jabuuti kaasoo u tilmaamay haatan inuu qaadanayo doorkiisii ku aadanaa xalinta iyo mashaakilaadka ka dhex aloolsan gudaha wadanka soomaaliya faysal cali waraabe ayaa dhanka kala tibaaxay inaysan sahlaneen in ay soomaaliya kala go-do ama ay dib u midowdo balse waxa uu tilmaamay wadahadalada soconaya inay ugu dambeyn gaari doonto xalka ah in la kala go-o ama mar kale dib laysu raaco sida uu ka dhawaajiyey heshiiska waa soo dhaweynaa aad iyo aad baan soo dhaweynaa waxaan jeclaa insha allahu tacaala inuu heshiis meel mara noqdo oo waxaa lagu heshiiyey la hirgeliyo waxaa kalena aad iyo aad u hambalyaynaa madaxweynaha jabuuti oo roolkiisii xaq ahaad magaalay qabsaday waajibaadkiisii ayaan isna aada iyo aada ugu hambalaynaynaa waxaan ku doona waa mid waa kowe waxay u egtahay imanka inay dowladda soomaaliya oo imanka xasan sheekh ka yahay madaxweynaha waxaad moodaysa marka cagajiidka ahayn arrimahaa hore kaga fiicnaayen dowladii an sheekh axmed laakiin hadda inu la derdergeliyo inuu diyaar u yahay baad moodaa arrinta u dambeysaa mala kala tagaa mala isku darsadaa waktigeedii lama gaarin marka hore w in la dhiso magaranaysaa kalsooni la dhiso conference binding la dhiso la isbarto personal relationship ee dadka wada hadlaya ay saaxiibnimo abuuraan jawigaas waana jawi la sameeya marka dambaa la gaaraa wax ma wada yeelan karnaa mise waa ismacasanaamin karnaa marka dambe ma doonta waa wadada lagu socda insha allahu tacaala hadalka faysal cali waraabe ayaa imaanaya xilli maalintii shalay heshiis ay ku kala saxiixdeen maamulka somalilan iyo dowladda federaalk ee soomaaliya magaalada jabuuti xarunta dalkaasi jabuuti wadahadaladaasina waxaa garwadeyn ka ahaa madaxweynaha wadanka jabuuti mudane ismaaciil cumar geele kaasuona bogaadiyey labada dhinac in lasii dardargeliyo wadahadalada si xal loogu gaaro muranka labada dhinac ka dhexeeya gudoomiyaha gobolka galgaduud ee bartamaha dalka soomaaliyana xuseen cali cirfo waxa uu ka dhawaajiyey in haatan iyo wixii ka dambeeya lala xisaabtami doono hay-adaha samafalka ee ka howlgala gudaha deegaanadaasi waxauna tilmaamay inay jiraan dad dhibaatooyin kala duwan ay ku hayaan gudaha deegaanadaasi kuwaasoon wax gurmad aana ka helin hay-adaha xuseen cali cirfo oo maanta shir jaraa'ida ku qabtay gudaha gobolka ayaa waxa uu ka warbixiyey la xisaabtan oo tilmaamay haatan iyo wixii ka dambeeya in lala samay doono hay-adaha samafalka ee ka howlgala gudaha gobolka uu maamulkiisa ka arrimiyo ayaa qorshaha waxay nugu jirta haddii alla idmo inaynu maaragtay arrimaha hay-adaha samafalka ee gobolkan ka howlgala inaynu maaragtay kulamo waaweyn inaynu yeelanno wax badan inaynu ka wada hadalno waxa ay qabteen iyo waxay qabanayaan sanadkan cusub qorshaysan itijaahooda rasmiga ah meesha maaragtay ay u dhaqaaqayaan iyo xabkay u socdaan wixii tala iyo tusaale annagu aan ku kordhin karno aan sii karno arrimahaaso dhan waxaan rabnaa inaan sanadkan cusub inaynu qabanno haddii ilaahay noo ogolaado waxaan rajaynayaa ayaguna kuwii maaragtay awaamiirteenna ku shaqeeya si waxay qabanayaan ay u noqdaan wax miro dhala bulshadu ay raalli ka tahay maamulku raalligu ka yahay hadalka xuseen cali cirfo ayaa ku soo aadaya xilli qayba ka mida gudaha gobolka galgaduud laga soo sheegayay in haatan ay ka tagan yihiin dhibaatooyin ay qayb ka tahay abaaro baahsan oo ka jira gudaha gobolka galgaduud madaxweynaha dowladda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa rajo wanaagsani ka muujiyey dib u mideynta gobolada waqooyiga koonfur ee dalka soomaaliya xilli muddooyinkii lasoo dhaafay wadahadalla magaalada istanbul ee wadanka turkiga ay kaga soconayeen maamulka somalilan iyo dowladda federaalk ee soomaaliya hadalkan ayuu sheegay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya ka gadaal markii maalintii shalay magaalada jabuuti uu kusoo idlaaday heshiis dhowr qodob ka kooban oo u dhexeeyay maamulka somalilan iyo dowladda federaalk ee soomaaliya heshiiskaasoo si wada jir ay u saxiixeen labada madaxweyne ee axmed siilaanyo iyo xasan sheekh maxamuud
magaalada istanbul oo ay wadahadallada soomaalidu ka socon jireen in dib laysugu noqdo oo maxaan ku irahdaay wadahadalladii halkoodii laga sii wadaan ku ballannay sanadka cusub ee waxaan rajaynaynaa inuu noqdo sanad horumar guud ahaan dalka soomaaliya uu gaaro gaar ahaan arrinta midnimada in horumar badan laga samayn doono haddii aan la yihahdo taliyaha ciidanka daraawiishta maamulka jubbaland aadan goosaar oo warbaahinta kula hadlayay gudaha magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose ayaa waxa uu ka warbixiyey duulaan dhowaan ay doonayaan ama u qorshaysan ciidamada maamulkaasi kuwaasoona lagu qaadaya deegaanada jubbooyinka ee weli ay ku sugan yihiin maleeshiyaadka al-shabaab waxa uuna aadan sidoo kale tilmaamay in muddooyinkii lasoo dhaafay ay jireen dad la tilmaamay inay diideen inay guryaha ka kareeyaan saraakiisha iyo ciidamada maamulkaasi kuwaasina waxa uu tilmaamay inay u aqoonsan doonaan inay shabaab ka tirsan yihiin haddii la ogaado cidda sida rasmiga ah kaga dambeysa wararkaasi sheegaya in loo diiday guryaha in laga kareystay ciidamada iyo mas-uuliyiinta ka tirsan maamulka jubbaland ee ka arrimiya deegaanada jubbada hoose jubbada dhexe iyo gobolka gado gaabka ku saabsan xagga guryaha degitaankooda iyo kiradooda waxaa bilaabatay in la yidhaahda haddii maamulkan arrintaasi nama qabato ciidanka nama qabato shacabkana waanu la digeynaa waxaanu arkaynaa waanu aragnaa in la yahay al-shabaab nin kale maamulna laga kirayn maayo guriga ciidanna laga kirayn maayo nin kale waxaanu u arkaynaa inuu cadwayanu arkaynaa mana ka ceshan doona talaabana ka qaadi doonaa haka haka waantuugeen arrimaha noocaasa shacabku haka waantuugeen hana iska daayeen magaalada kismaayo oo aynu ku nool nahay markaan aan soo qaato inaad ku nooshihiin nabadgelyo inaad ku teexataan nabadgelyo inaad ku shaqaysataan meeshaad rabtaan ilaa ammaan ku mari kartaan saacaddaad doontaan iyo waqtigaad doontaan maantaas ilaahay baa iskale laakiin waxay ku timid dadaalka mas-uuliyiinta hadday noqoto madaxweynaha ku-xigeenada wasaaradda amniga taliyayaasha ciidamada oo aan kow ka ahay hadalkan ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli muddooyinkii lasoo dhaafay la sheegaya magaalada kismaayo in loo diiday dadka ciidamada iyo mas-uuliyiinta ka tirsan maamulka jubba inay ka kareeyaan guryahooda cabsi ay ka qabaan dhibaatooyin kaga yimaada dhanka maleeshiyaadka al-shabaab oo inta badani dadka ku dhaqan deegaanadaas uga cagajugleeyay in dhibaato ay la kulmi doonaan haddii ay guryahooda ka kareeyaan ciidamada maamulkaasi iyo sidoo kale mas-uuliyiintaba warkii oo aad kala socotay raadiyo wardheera khiyaarta aynu jecelnahay waa naga intaa waxaa idiin akhrinaya anigoo ah maxamed nuur amiin tani intaan mar kale dib u kulmayn waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh